kusoo dhowaada barnaamijka hambaliyada iyo heesaha nuur intaana barnaamijka u gelin dhegeystayaasha waxaan u soo qabanayaa heesta qalam jalam codkii muuse ismaaciil qalinle
marban jidhiidhicooda jidhiku idubaasa intanjow idhaadan dibu jeya laabta jidkan maran jeedaaliya anu jilcan yar jiibsada jidkan maran jeedaaliyaayo anu jilcan yar jiibsada jidkan maran jeedaaliya anu jilcan yar jiibsada jidkan maran jeedaaliya anu jilcan yar jiibsada halejeleelkaygina miya jahaada laydigi intu jiray halisti halejeleelkaygin miya jahaada laydigi qalam jalam jalam qalam qalam jalam jalam qalam jacaylkuye soka jiirkayla kore jarka dacal kaygalule aso jeetanigu yidhi qalam jalam jalam qalam qalam jalam jalam qalam jacaylkuye kaygalule aso jeetanigu yidhi marban hadalka jooja anu jiitamayan inta aan janjeersado orojaga ka siiya jamal quruux wanaagi jawhariya luulay edhajohoradiye marban hadalka jooja anu jiitamayan inta aan eersado orojaga ka siiya anu jilcan yar jiibsada jidkan maran jeedaaliyaayo anu jilcan yar jiibsada jidkan maran jeedaaliya anu jilcan yar jiibsada anu jilcan yar jiibsada jeexaygi midigi jibakaya taahina miya jahaada laydhigi jeexaygi midigi jibakaya taahina miya jahaada laydhigi calam calam qalam qalam calam calam qalam jacaylkuye sawirtaylakone jarka dacal ka igalule aso jeetanigu yidhi Kalam çalım, çalım kalım, kalım çalım, çalım kalım, taayil kuye, sokun çirdeyla kuye.
dabaalkan wuxuu noogu yimid ayeeyo faadumo maxamed cali ayeeyo khaliijo yuusuf oo daahir iyo farxaan ibraahim sheekh cabdirasaaq iyo sucaad sheekh cabdisalaan stalin saalax sheekh siidow iyo hodan sheekh cabdisalaan iyo xildhibaan cudbi cabdiraxmaan injineer mustafa cabdi xaamid iyo guddoomiyihii hore ee degmada qasax dheere isaaq cabdi maxamuud iyo ganacsade subayr ibraahim aadan iyo doctor ceyne cabdulaahi sheekh siidow bashiir ibraahim aadan iyo dhammaan asxaabta waxaana ay kala joogaan maraykanka kanada ingiriiska kenya iyo soomaaliya waxayna hambalyo u dirayaan saacid maxamed ibraahim iyo nayruus cabdiraxiin oo ku aqalgalay johannesburg south africa waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waara ee bana uu kala siiyo owlaad qarqabta aamiin daandurayow dhambaalkaasi la mid ahana waxa uu naga soo gaaray awoowe ibraahim macalim aadan iyo aabba maxamed ibraahim isaaq iyo hooyo nicimo ibraahim aadan hooyo markabo ibraahim aadan iyo hooyo khadiijo ibraahim aadan hooyo xabiibe ibraahim aadan abti cabdilatiif ibraahim aadan abti xasan ibraahim aadan iyo doctor cabdulqaadir isaaq aadan shamsham doctor khadiijo maxamed ibraahim doctor faa'iise maxamed ibraahim iyo ruun cabdulaahi ibraahim awoowe saciid cabdulle doctor nasurudiin sheekh cabdisalaam iyo luul isaaq aadan cabdiraxmaan sheekh cabdulaahi cabdiraxmaan shariif cabdulaahi iyo xafse macalim daruuf waxaana halkani ay dhammaan asxaabtaasi oo isku duuban ay uga hambalyeynayaan saciid maxamed ibraahim iyo nayruus cabdiraxiin xaajiyo oo ku aqalgalay dalka south africa gaar ahaan magaalada johannesburg waxaanan leenahay allaha ka dhigo lamaanahaasi kuwa isku waara oo ubad khayr qaba uu alla kala siiyo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin dhinacii heesaha jiirdabac walaalow iyo fanaanada codka macaan farxiyo cali faarax
inayahow ma jiibsado sida xidka juuqu dhowr hurdo kala jarmaadne inayahow ma jiibsado sida xidka juuqu dhowr hurdo kala jarmaadne dhanka adiga jirtabay jeedaalada indhuhu kala jitay baalkuye dhanka adiga jirtabay jeedaalada indhuhu kala jitay baalkuye inaan kula jinaanahay jinsi kula wadaagto ku jeclaatay adige jir dabac walaalo inaan kula jinaanahay jinsi kula wadaagto ku jeclaatay adige jir dabac walaalo inayaho jidhidhico laygu wada jejebiyo jarta igu xumaate inayaho jidhidhico laygu wada jejebiyo jarta igu xumaate jirado darada jidinkay qalalaya jalkii qaadan waaye jirado darada jidinkay qalalaya jalkii qaadan waaye inaan kula jinaanahay jinsi si kula wadaagto ku jeclaatay adige jir dabac walaalo inan kula jinaanahay jinsi kula wadaagto ku jeclaatay adige jir dabac walaalo inayaho ma jiibsado sida xidka juuq dhow hurdo kala jarmaadne inayaho ma jiibsado sida xidka juuq dhow hurdo kala jarmaadne dhankaadiga jirtaabay jeedaaladaindhu kala jitay baalkuye dhankaadiga jirtaabay jeedaaladaindhu kala jitay baalkuye inaan kula jinaanahay jinsi kula wadaagto ku jeclaatay adige jir dabac walaalo inaan kula jinaanahay jinsi kula wadaagto ku jeclaatay adige jir dabac aboowo
waxaa dhabal uu noogu yimid oo hooyo cabdiyo qoriyow daa'uud iyo faarax cabdulaahi aadan iyo maxamed cabdulaahi aadan khatra cabdulaahi aadan farxiyo cabdulaahi aadan fartuun xuseen bare deeqa xuseen bare iyo cabdulaahi xuuriye cumar maxamed xuuriye cumar cabdiqadar xuuriye cumar cabdifataax xuuriye cumar janeef xuuriye cumar iyo farxiyo xuuriye cumar cabdisalaam maxamed aadan iyo xasan maxamed aadan iyo cabdiqaadir maxamed aadan jamiilo maxamed aadan caasho maxamed aadan cusmaan yuusuf aadan maxamed yuusuf aadan nimco yuusuf aadan amaal yuusuf aadan qamar yuusuf aadan ayaan yuusuf aadan iyo cureji cumar iyo faa'iiso cabdi cali waxa ay dhammaantood jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan cabdulaahi cumar cabdulaahi iyo nimco cabdulaahi aadan oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada muqdisho oo ay leeyihiin arooskiina aamiin ee banahedi kale siiyo owlaad qayrqabta aamiin ayaan annaguna leenahay heesta kale aan dhegeystayaasheena u soo qabanayno waa heesta allaylehe ilwaaday waxaa wada qaadaya cabdinuur daljir iyo sahradow
imaanka deeqdo intaxaad ugoon tahay imaanka deeqdo indhaxaad ugoon tahay ku ammaani maaye qurux waxaad weeg tahay qoraxdo aan hortii ku ammaani maaye qurux waxaad weeg tahay qoraxdo aan hortii soo saartay araxdo urwada haleelaale soo saartay araxdo urwada haleelaale ogada ku taxajiyo ubaxkoodka sarakabay ubaxkoodka sarakabay ogada ku taxajiyo ubaxkoodka sarakabay ubaxkoodka sarakabay gedebtiyo xishadkana tasarba u leedahay oo
dabtiyo xishoodkana jasir baan ku leedahay
dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray hooyo layle aadan baadiyow iyo abti maxamed aadan baadiyow abti cabdulaahi aadan baadiyow habaryeer shukri aadan baadiyow awowe cabdimaalik xuseen cabdulaahi iyo abowe cabdulaahi xuseen cabdulaahi waxaa kaloo ku jira xamaado xuseen cabdulaahi iyo yuusuf xuseen cabdulaahi axmed maxamed cali cabdisalaam maxamed cali cali maxamed cabdinuur dhammaan dadkan oo isku duuban ayaa waxay halkani tahniyad iyo bogaadin ay uga dirayaan cadnaan xuseen cabdulaahi iyo raxmo awees cabdulaahi oo meherkooda uu ka dhacay magaalada baydhabo waxaan leenahay cadnaan iyo raxma isku waara ubad kheyr qabana allah idinkala siiyo aamiin dhinacii heesaha heesta faadumo aan u diro taar iyo fanaanka cali najiib
adumay jacaylkiyo raqiya wadagnay fagar haka sheegtay maxaad iga filaysaa inaad meel la fanato baca aad la nooshahay ama aad fayoobayn finiyaa ku daawada inaad meel la fanato baca aad la nooshahay ama aad fayoobayn finiyaa ku daawada ficnaantii horeetiyo farxaddii aa soo siday gurihii jacaylkana ma iska fororshaa ficnaantii horeetiyo farxaddii aa soo siday gurihii jacaylkana ma iska fororshaa horta horta yaana fududaan yaana fududaan horta horta yaana fududaan yaana fududaan fartu sawma ay qorin farriin beena inay tahay fadmo aan dirotaar horta horta yaana fududaan yaana fududaan horta horta yaana fududaan yaana fududaan fartusow ma ay qorin farriin beena inay tahay fadmo dhambaalkan wuxuu noogu yimid cabdalle xasan aadan aaniso xasan aadan iyo daada xasan aadan iyo maxamed qadar xasan aadan hooyo xaliimo maxamed aadan iyo safaari maxamed nuur buule cali cabdi iyo dhammaan reer xasan bushkileeti waxa ay taaniyad u dirayaan yuusuf xasan aadan iyo naciimo cumar inshaar oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin arooskiina kala kulma bashbash iyo barwaaqo eebana ha idin kala siiyo owlaad baariye aamin ayaan anaguna leenahay warqadani daandurayo waxay naga soo gaartay cumar kiin xasan daahir oo jooga magaalada jigjiga waxauu halkan hambaliyo uga dirayaa ridwaan cabdisalaam iyo nimco maxamuud oo arooskooda uu ka dhacay deegaanka tuluguleyd waxaan filayaa cumar in asxaabtaasi aad halkan uga hambalyaysay ay hambalyadii gaartay hambalyadanina waxay naga soo gaartay axmed nimcaan waxa uu halkani uu uga hambalyeynayaa eh, saaxiibkii suldaan nimcaan axmed iyo sumaye yuusuf cabdi oo uu sheegay in arooskooda uu ka dhacay eh, magaalada port elizabeth ee dalka south africa waxaanu leenahay eh, lamaanahaasi allaha ka dhigo kuwa isku waara oo ubad qarqabana kala hela wiil iyo caano gabar iyo caano heesta ugu dambeysay aan barnaamijka kusoo ganaanudi doonana waa liibaantii qoryooley waxaa ku luqeynaya abuukar maxamed axmed abuukar qoryoole iyada ayaa ugu dambaysa barnaamijkeenna hambalyada iyo heesaha ee galabta oo idinla socodsiiyeen ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
cilmikii qarribi qadoodiga ku dilaye anigana iqaado qawiyada igi adiga qamarey adiga qamarey qisaastani wacan
sida roob qadoodo qaboona intuu da'ay dhirtu wada qarsoontu qaybisay midhahayo lagu soo qamaamiyo qolbaxay lamoodin sida roob qadoodo qaboona intuu da'ay dhirtu wada qarsoontu qaybisay midhahayo lagu soo qamaamiyo qolbaxay lamoodin adigaay qoomo qanci maayo jeeran adigaay qoomo qanci maayo jeeran isku qeebahaanu uquudaan wadaagni isku qeebahaanu uquudaan wadaagni dhulku kala qabuube meelaan qaxar lahaynin dhulku kala qabuube meelaan qaxar lahayniyo libaantii qoryoole qaadir kugu abuure indhaqabad wanaagi dhulku kala qabuube meelaan qaxar lahayni dhulku kala qabuube meelaan qaxar lahayniyo libaantii qoryoole qaadir kugu abuure indhaqabad wanaagi qamaray jacaylku quraan layska saariyo wax ka qabaa shaleeyahay qudhiqays markuu jaray layla qolka geliya hore looga quustay qamaray jacaylku quraan layska saariyo wax ka qabaa shaleeyahay qudhiqays markuu jaray layla qolka geliyaba hore looga quustay qabuuraha aynaan gelo haatani qorshayse qabuuraha aynaan gelo haatani qorshayse khilaafigaa hor keente waa inuu qiyaamaha khilaafigaa hor keente waa inuu qiyaamaha dhulku kala qabuube meelaan qaxar lahayni dhulku kala qabuube meelaan qaxar lahayniyo libaantii qoryoole qaadir kugu abuuray indhaqabad wanaagi dhulku kala qabuube meelaan qaxar lahayni dhulku kala qabuube meelaan qaxar lahayniyo libaantii qoryoole qaadir kugu abuuray indhaqabad wanaagi socod ka qaadiyo qabkaagan wacanba qalbigaygu raaci waxaan kugu qiyaaso ama aad u qalantaba qarniga ma nuuli markaa socod ka qaadiyo qabkaagan wacanba qalbigaygu raaci waxaan kugu qiyaaso ama aad u qalantaba qarniga ma nuuli nafsi lama qaato intuu qoobka ka xirin nafsi lama qaato hoy intuu qoobka ka xirin qamare wax ilaa qabu adan kugu qarwaaya qamare wax ilaa qabu adan kugu qarwaaya qabuube meelaan qaxar lahayni dhulku kala qabuube meelaan qaxar lahayniyo libaantii qoryoole qaadir kugu abuure indhaqabad wanaage qabuube meelaan qaxar lahayni dhulku kala qabuube meelaan qaxar lahayniyo libaantii qoryoole qaadir kugu abuure indhaqabad wanaagi qaadir kugu abuure indhaqabad wanaagi qaadir kugu abuure indhaqabad wanaagi qaadir kugu abuure indhaqabad wanaagi